الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka oo hadahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda andalus qodobada caawa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah weerar lagu dilay toddoba askari oo murtadiin ah oo mujaahidiintu ay galabta ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee ka tirsan shabeellada hoose faahfaahin ayaan idinkaga haynaa mucaaradka waddanka yugandha oo isku urursanaya magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya si ay ugu midoobaan nidaamka keligii taliska ah ee dalkaasi ka taliya looguna oogi lahaa dacwado la xiriira dadkii lagu laayay rabshadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalkaasi warbixin qodobkaasi ku aadan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeenna qodobadeenna kale waxaa ka mid ah waxaan isku raacsannahay beesha saruur haddaan nahay inaan gaalada la dirirno iyo ninkii raacsan waxba isuma kaaga dhaamaan ha nala dhasho hadduu rabo ma rabno dhalashadiisa waxa weeye gaalow noo raacay nooma soo dhowaado nama soo galo waa beesha saruur ee degta wilaayadii islaamiga mudug oo shaacisay inay garab taagan yihiin mujaahidiinta ayna u diyaargaroobeen sidii ay deegaanadooda uga difaacan lahaayeen duulaanka murtadiintu ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya kulan ay waxgaradka beesha saruur ku yeesheen degmada jawle ee wilaayada mudug ayaad maqli doontaan raadad iyo saameyn intee leeg ayay reebtaa in la dhayeelsado culimmada iyo umarada waxaad kaga bogan doontaan qodobkaasi xalqada sagaal iyo afartanaad taxanaha aan ku faaqidno waxyaabaha fasahaadiya ukhuwada iimaaniga ah maamulka riddada somalilan oo sheegay in shan iyo afartan milyan oo doolar oo deen ah lagu leeyahay maamulka muuse biixi xilli dhaqaale xumadii ugu liidatay uu soo wajahay maamulkaasi saraakiisha maamulka riddada puntland oo sheegay inuu faraha ka baxay amniga magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi waxaa kaloo barnaamijkeenna ku maqli doontaan khudbad uu shirweynihii nuqabada ka jeediyey suldaanka guud ee beesha waceesle suldaan daa'uud xasan aadan xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno ciidamada mujaahidiinta waxay galabta weerar qorshaysan ku qaadeen fariisin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen duleedka deegaanka sabiid ee shabeellada hoose dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay kadib ciidamada mujaahidiinta waxaa u suura gashay inay la wareegaan goobtaasi ayna ku dilaan toddoba askari oo murtadiin ah oo shan ka mid ah murtadiintu ay uga carareen goobta dagaalka ciidamada mujaahidiintu sidoo kale waxaay weerarka ku qaniimaysteen saddex qori oo nooca e k forty seven-ka loo yaqaano iyo laba boosh iyo qori b k m ah iyo sidoo kale agab ciidan weerarkii galabta ka dhacay duleedka sabiidna waxa uu qayb ka yahay howlgallada mujaahidiinta ay ku bacsanayaan maleeshiyaadka riddada ee ku sugan qaybo ka mid a shabeellada hoose waa hagaag barnaamijkeenna faafreebka ayaan ku guda jirnaa mucaaradka waddanka yugandha ayaa isku urursanaya magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya si ay ugu midoobaan nidaamka keligitaliska ah ee dalkaasi ka taliya looguna soo oogi lahaa dacwado la xiriira dadkii lagu laayay rabshadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalkaasi haddaba warbixin mawduucaasi ku aadan ayaan idiin diyaarinay waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad soomaali kulan ay magaalada nairobi ku yeesheen siyaasiyiin mucaarad ah oo ka soo jeeda dalka uganda ayay ku dalbadeen in xukuumadda kambaala lagula xisaabtamo dilka tobannaan qof oo lagu dilay rabshado dalkaasi ka dhacay bishii nofembar ee sannadkii laba kun iyo labaatankii sida uu daabacay wargeyska monitor rabshadaha ayaa daba socday mudaharaadyo looga soo horjeeday xarigga musharaxa madaxweyne ee xisbiga n u b beerta yogulani oo loo yaqaano bobi weyne kaas oo ka dhacay magaalada luuka dad caraysan ayaana dab qabadsiiyey goobo ganacsi iyo saldhig boolis maalmo kadib madaxweynaha uganda gaalka lagu magacaabo yuweri museveni oo khudbad ka jeediyey telefishinka dowladdiisa ayaa sheegay in konton iyo afar qof ay ku dhinteen rabshadihii dhacay waxaana soddon iyo laba ka mid a ay ahaayeen dadkii rabshadaha sameynayey halka ay ku dhaawacmeen labaatan ruux oo kale kuwaas oo ay haleeshay rasaasta ay furayeen ciidamada ammaanka inkastoo museveni uu ballan qaaday inuu magdhow siin doono qoysaskii ay dadkooda ku dhinteen rabshadaha ayaa haddana qaar badan oo ka mid a dhibanayaasha lagu soo bandhigay shirkan ay sheegeen inaysan helin magdhowgii loo ballanqaaday wargeyska monitor ayaa sheegaya in fariimo ay u direen afhayeennada dowladda si ay uga soo jawaabaan eedda loo jeediyey xukuumadda kambala balse aysan ka helin wax jawaaba shirkan mucaaradka uganda ay ku yeesheen kenya ayaa waxaa ka soo qaybgalay hogaamiyaasha mucaaradka kuwooda ugu cadcad waxaana ka mid ah boobi oo afar jeer soo noqday musharax madaxweyne iyo gaalka kale ee lagu magacaabo kisa oo ah sarkaal howlgab ah iyo mugisha monto oo ah hogaamiyaha isbeysiga isbeddelka qaran ee uganda siyaasiga mucaaradka ee bobi weyne ayaa ka codsaday waxaa loogu yeero beesha caalamka inay la shaqeeyaan dadka reer uganda xilliyadan oo kale oo ay naftooda ay ku waayaan xiisadaha siyaasadeed isagoo xusay in aamusnaantooda ay saameyn ku yeelan karto xadgudubyada lagu hayo waxa ugu yeeray xuquuqda aadanaha hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sidoo kale cambaareeyey waxay ku tilmaameen afduubka loo geystay taageerayaashooda kuwaasoo markii dambe ka soo muuqday warbaahinta iyagoo ay ka muuqdaan jirdillo xooggan oo loo geystay bishii lasoo dhaafay warar ay faafisay warbaahinta uganda ayaa tilmaamaya in ka badan laba-iyo toban ka mid ah taageerayaasha mucaaradka oo laamaha ammaanka ay afduubteen laba sano ka hor welina la la'yahay halka ay jaan iyo cirib dhigeen wasiirka warfaafinta dalkaasi iyo sidoo kale afhayeennada booliska iyo ciidamada ayaa waraysiyo kala duwan ku sheegay inaysan ka warqabin dadka maqan ee ka tirsan taageerayaasha mucaaradka maarta karua oo ah hogaamiyaha mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka kenya oo ka qayb gashay kulankan ay yeesheen mucaaradka uganda ayaa ku boorisay afrikaanta inay ka hadlaan cadaaladdarada ay ku hayaan madaxdooda waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego dadka afrika oo dhan iyo kuwa la shaqeeya keligood taliyaasha sida uganda inay aamusnaantiina tahay tan caawisay falalka noocan oo kale ah inay sii socdaan waxaan iska caabinnay gumaystaha waxaana la joogaa xilligii aan ka hortegi lahayn walaalaheenna afrikaanta ah oo nagula dhaqma sidii gumaystaha oo kale ayay tiri haweenaydan gaasha ah isku soo wada duubo uganda ayaa ka mid ah dalalka ugu faqrisan qaaradda afrika waxaana muddo xukunkeeda haysta baadariga yuweri museveni kaas oo gacan bira ku maamula dadkiisa waxaase wax lala cajabo ah in ugandhada sidaas ah ay ciidamo nabad ilaalin sheegta ay ka joogaan soomaaliya iyagoo diidan in waddankan muslimka ee soomaaliya laga hirgeliyo shareecada islaamka waana mid muujinaysa munaafaqnimada reer galbeedka iyo sida ay waxba kama jiraan u tahay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada ay afka ka sheegtaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تاتي waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ah ayaannu ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeenu shayb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka howlgal qorshaysan oo goordhow ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen suuqa lagu iibiyo xoolaha nool ee degmada daynile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen taliyihii canshuuraha ee suuqa xoolaha daynile kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyey gorbajof sargaalkan ayaa ahaa mid aad u dhibi jiray dadka shacabka ah gaar ahaan dadka xoolaha u iibkeensada amba xoola iib ah usoo doonta suuqa xoolaha ee degmada dayniile wuxuuna sargaalkani horey u dilay tira dad shacab ah waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax shalay ka dhacay inta u dhexaysa magaalada baydhabo iyo deegaanka daynunay qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay saddex murtadiin ah oo kale ah maxamed deere oo ahaa taliyaha guutada sideedaad ee riddada ka labaad waa sargaal laba xidigla ah waxaana lagu magacaabaa axmed libi midka saddexaadna waa manjuus oo ahaa askari istaaf gaar ah u ah maxamed deere wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal ay ku qaadeen xerada kufaarta xabashida etoobiya ee degmada waajid jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal ku qaaday saldhigga ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka hosingow maamulka shahaadala dirarka ah ee somalilan ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay in lagu leeyahay lacag diin ah oo gaaraysa ku dhowaad konton milyan oo dollar wasiirka maaliyadda somalilan sacad cali shire oo ka hor hadlayay wax loogu yeedho guddiga dhaqaalaha golaha wakiilada ayaa carabka ku dhuftay in maamulka somalilan lagu leeyahay deen gaaraysa afartan shan milyan oo dollar deentan ayuu sheegay in boqolkiiba konton iyo lixay kala soo wareegeen dowladihii ka horeeyey xukuumaddii muuse biixi halka inta soo hartay uu sheegay inay tahay deymo uu galay maamulkooda intii uu talada hayay murtad muuse biixi wuxuuna ku doodayaa in lacagahani lagu xaliyey baahiyo laga maarmaan ah inkastoo uusan faahfaahin ka bixin waxa ay kala ahaayeen iyo waxa muuqda oo ay qabteen deynta shan iyo afartanka milyan runtii maanta hore sheegayna horta boqolkiiba lix iyo konton waxaan kala soo wareegnay dowladihii hore dowladda mabmaa intii hore iyo intan dambeba markaad eegto runtii meesha lacagta ku baxday waa kaabayaal weliba kaabayaashan dub u qaramaynay ayaa boqolkiiba afartan ka ah boqolkiiba ilaa sagaal iyo afartan waxaa kaa waxa la xidhiidha amniga xukuumadihii riddada ee soo maray maamulkan iyo tan hadda talada haysa ee uu hogaamiyo murtad muuse biixi ayaa soo qaadanayay deymo malaayiin dollar ah mana muuqato waxay uga qabteen kaabayaasha dhaqaale ee deegaanada ay ka arrimiso somalilan mana ugu sii jirto xilligan oo xaalad dhaqaale xumi ay ka jirto sicro bararkuna uu gaaray meeshii ugu sarraysay saraakiisha maamul goboleedka ashahaadla dirarka ah ee puntland ayaa sheegay inuu faraha ka sii baxayo amniga magaalo madaxda maamulkaas ee garowe kadib markii magaaladaasi ay ku soo kordheen kooxa hubaysan oo ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya sargaalkan uu hadlay maamulkan ayaa sheegay inay maaro u la-yihiin kooxaha hubaysan ee ka ganacsada daroogada kuwaasoo uu sheegay inay amni xumo ku soo kordhiyeen magaalada garowe maxamuud muuse bile oo ka mid ah saraakiisha murtadiinta ee maamulka puntland oo ka warbixiyey iskahorimaad gudaha magaaladaasi ku dhex maray maleeshiyaad taabacsan maamulkiisa iyo kuwa ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya ayaa sheegay in ciidamo ku labisan dareeska ciidanka oo ka ganacsada daroogada ay ku baaheen xaafadaha magaalada inta abtowdii magaalada isu aruurisay bay guri magaalada guryaha magaalada ka mid ah bay ku aruureen halkaasay ku xaraysan yihiin khamridooda iyo waxoodaa lala tegayaa rasaastooda iyo qoryahooda meesha lagu haystaa iyagoo magaalada amnigeeda raba inay khalkhalgeliyaan waa la soo tegey meheradihii iyo goobihii lagu ganacsanayey baa loola yimi in qoryaha dhafoolka laga wada saaro xabadii lala dhaco ayadoo wax sabab u ah iyo wax ka dhexeeya midna aan la garanayn waxay ugu talagaleen inay amniga ku khalkhaliyaan riboodkaas iyo dhacdooyinkaas waana soo gaareen waa ka howlgalnay halkaas xalay haddaanu ciidanka biliisku aanu goobta ku maray ciidanka anaa la socday waxay nagu bilaabeen xabad rasaastu markay isdhaaftay kabacdi meesha waxaa ku dhaawacantay saddex askari oo laba ay tahay kuwii barcadda ahaa oo anuu hadda gooba ay askar u yihiin oo ka diiwaan gashan yihiin anuu garanmamayo laakiin waa tuutaysnaayeen tuutay qabeen tuuto iyo boosh iyo qori baa la watay annagana waxaa naga dhaawacay askari iyo gabar shacaba oo aagi askari ku dhaawacayana ku dhaawacantay dadka noocaasoo kale ah oo caadaystay falalka amni darro iyo nabadgelyo xumo magaalada bartankeeda raba inay xabad ka ridaan qayladhaantan ka soo yeertay saraakiisha maamulka ashahaadla dirarka ee puntland ayaa ku soo beegmaysa xilli saacadihii lasoo dhaafay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ay ka dhaceen iska horimaadyo hubaysan oo dhex maray maleeshiyaad ka tirsan booliska maamulkaas iyo kooxa hubaysan oo ka ganacsada daraagiska uuna faraha ka sii baxayo amniga magaalo madaxda maamulkaas ee garowe xubintii dhacdooyinkana waa naga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaada guuleed iyo qeybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وت- waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa raadad iyo saameyn intee leeg ayay reebtaa in la dhayeelsado culimmada iyo umarada haddaba kusoo dhowaada xalqada sagaaliyo afartanaad taxanaha aan ku faaqidno waxyaabaha fasahaadiya ukhuwada iimaaniga ah xalaqaadkan waxay noo soo jeediyey sheekhayna sheekh casaam abuyaxya xafidahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد وأنا كنا تشني مفسدات القوة جارهان مفسدتي هيد الاستخفاف بالأخ waxaynu xalqadii hore soo sheegnay dadka mu'miniinta ah ama muslimiinta ah in la liido inay ka mid tahay calaamaadka iyo simaadka lagu yaqaano dadka alla tabaaraka wa tacaala ka dheer caawa waxaan iskurtaa ku samayn doonaa dadka la liido ayaa haddana sii kala duwane dadka liiditaanka lagu sameeyo dadka markii lagu sameeyo liiditaan ugu daran ayaynu insha allahu tacaala caawa iskurtaa ku samayn doonaa dadka la liidayo waxaa ugu daran oo dhib weyne ay ka imanaysaa liiditaankooda dadka culimmada ah iyo dadka umarada ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala ku xidhan labadaas ayaa ugu daran rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalimaha ka mid ah wuxuu saxaabada u sheegay qofku hadduu yahay qof suldaan ah oo haddana cadaalad iyo insaaf lagu yaqaano qofku hadduu liido in allah tabaaraka wa tacaala isagana uu ihaanaynayo uu liidayo abubakara saxaabigaas ayaa wuxuu arkay nin weeraraya nin markaa meel uu joogay amiirka ah ninkaas amiirka ah wuxuu soo qaatay dhar waxoogaa yar liita ayuu soo qaatay kadibna masaajidka ayuu soo fuulay mimbarka ayuu haddana weliba sii fuulay nin hoos fadhiyey ayaa wuxuu yidhi unduruu ilaa amiirikum yalbasu hada libaas oo bal amiirkiina fiiriya wuxuu xidhan yahay dadkii indhahoodii oo dhan ayuu ku soo jeediyey abubakra oo saxaabiya ayaa gacanta qabtay wuxuu ku yidhi aamus shibdha ayuu ku yidhi kadibna wuxuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ka maqlay isaga oo leh man ahaana suldaan allah ahaanahu allah qofkii ihaanaysta suldaanka ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka dhulka maamulaya ee cadaaladda ku maamulaya qofka ihaanaysta ilaahay baa tabaaraka wa tacaala isagana ihaanaynaya oo liidaya waxaana culimmadu leeyihiin ihaanatu waliyu lamr waxyaalo dhowra ayaa keena waxaa ka mid ah in awaamirtiisa la caasiyo oon la qaadanin oo la liido markuu amar bixiyo wax liita laga soo qaado waxaa ka mid ah in lagu jeesjeeso oo qowl ahaan loogu jeesjeeso amaba si kale oo ficil ahaana loogu jeesjeeso waxaa kaloo ka mid a matala qofka in lagu tilmaamo sifo khuluqiya ama khalqiya oo liidata oo tilmaamaysa qofkan inuu qof liita yahay tilmaamaysa waxyaalaha tilmaamaya in qofka amiirka la liidaayo waxaa ka mid ah in qof kale la ammaano isagoo hortiisa haddana lagu ammaanayo taasoo tilmaamaysa in loo sarbeebayo ama loogu tilmaamayo shaygan si loo liido loogu tilmaamayo waxaa kale oo ka mid a oo soo gelaysa in qofka qofkan amiirka dadka kale u talinayo ee amiirka uu yahay lagu taxriidiyo ama lagu caraadiyo inay liidaan amarkiisana aanay qaadanin kulli waxay soo gelaysaa man ahaana sultaan allah ahaanahu allah waxaan uga jeednaa waxa weeyaan markii umarada la rabo in la weyneeyo taa macnaheedu maaha in qadarkooda la dhaafiyo maaha qadar bay leeyihiin qadarka ay leeyihiin ayaa lagu weyneynayaa xaq bay leeyihiin xaqa ay leeyihiin ayaa la siinayaa laakiin taa macnaheedu maaha shay kasta oo keeno xaq iyo baatil waa lagu ateecayaa maaha laba shay baa la rabaa in layska ilaaliyo ifraad iyo tafriid labadaba in layska ilaaliyo ayaa la rabaa oo qofku inuun ka dhigo amiirkii wax liita oo wujuuduhu wacadamuhu sawaa u yahay inuu ka dhigo waa mamnuuc waa xaaraan weeyaan inuu buunbuuniyo taqdiis uu siiyo weyneeyo oo heer magafa uu ka dhigana iyadana maxay tahay waa shay kalo mamnuuc ah khayrul umuur marka muxuu yahay waa awsaatuhaayo waa in wasatiyada lagu ilaaliyo oo lagu dhowro taase waxay keensanaysaa marka in amiirkiin xaqiisii uu helo adigana waajibkii aad lahayd aad gudato dadka marka muslimiinta iyadoo in la liido ay mamnuuc tahay ukhwadiina ay fasaadinayso haddana markii dadkaasi ay noqdaan dad culimaa ay noqdaan ama dad umara ay noqdaan liidistooda way kasii xun tahay liidista la liidaayo muslimiinta guud ee kale la liidaayo way kasii xun tahay waxaanay fasaadinaysaa qofkan aakhiradiisa iyo adduunkiisa labaduba way fasaadayaan waxaa lagu yaqaanay dadka saalixiinta ah ama salafkii wa wanaagsana waxaa lagu yaqaanay inaanay umarada liidin haddiiba daa'irada islaamka ay ku jiraan laakiin ay u duceeyaan oo alla tabaaraka wa tacaala ay u baryaan allah baa tabaaraka wa tacaala quluubtooda haya gacantoodana haya haddii loo duceeyo maslaxada ka dhalatay iyo wanaagooda wanaagga uu dhalinayo wuxuu ka ballaadhan yahay wanaag kasta oo qof kale oo muslim uu dhaliyo ayuu ka ballaadhan yahay shay kastooo nafcigiisu caam yahayna in la raadiyo way ka fadli badan tahay shay nafcigiisu yahay nafci khaasa oo fudayl ibnu ciyaad iyo axmed ibnu xambal iyo kheyrkood waxaa laga soo naqaliyay in ohan jireen low kaanat lanaa dacwa mustajaaba la dacawnaa biha lisultaan haddaan la yeelan lahayn hal alla bari oo la leeyaha waa laydinka aqbalaya alla tabaaraka wa tacaala wax weydiista waxaan ugu dacayn lahayn bay leeyihiin dadka suldaanka ama umarada sababtoo ah salaaxood wax ku jira salaaxu dunyaa walaakhira ayaa ku jira hadday fasahaadaanna kadaalika maxay fasaadinayaan ummad badan bay aakhirada fasaadinayaan adduunkooda ay fasaadinayaan allah tabaaraka wa tacala hayna waafajiyo subxaanika allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa degmada joole ee wilaayadii islaamiga mudug waxaa kulan ballaaran ku yeeshay halkaasi waxgaradka iyo nabadoonnada beesha saruur ee degta wilaayada mudug beeshu waxay ishaaca ka qaaday inay garab taagan yihiin mujaahidiinta ayna u diyaargaroobeen sidii ay uga hortegi lahaayeen duulaanka murtadiintu ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya haddaba kulankaasi waxaa ka hadlay nabadoonnada iyo waxgaradka beesha saruur bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu calayhi wasalam halkan waxaa isugu yimid beesha reer sharu saruur iyadoo maslaxadeeda iyo diinkeeda iyo dadnimadeeda ka tashanaysa gebengebadii iyo nuxurkii shirkuna wuxuu noqday dadka reer saruur in ay awalba waxay ahaayeen dad diinta islaamka ku dhaqma oo ahlu diina inay diintooda garab istaagaan ku dhaqmaan ku dhintaan wax kale oo maaragtay ridada iyo dadka maaragtay reer saruura ee meelaha u shaqo tegay inaan wax nagala dhexeeya haba yaraatee aysan jirin ciday farax gelinayso iyo ciday cara gelinayso annagu kitaabka islaamkaan ehel u nahay asagaan ku dhaqmaynaa asagaan garab taaganahay ciddii nala walaalihi waa cidda diinta islaamka iyaduna ku dhaqanto ehel u ah ciddii kale ee maaragta hayd doonaysa inay nagula walaalowdo dhinac kalena u shaqo tagtay wax naga dhexeeya lama arko lakum diinukum weliya diina weeye ciddii dhagaliya ha maqasho haddii naloo yimaad oo nala soo weeraro wax aan reebanaynaa ma jirto adimo aan leenahay iyo itaal aan leenahay inaanaan reebanayna ilaahay nagu ogyahan uga run sheegayna allahu akbar nin kastoo maqal waxaan leenahay dadka deriska ee muslimiinta ah adinkuna hadafkaasoo kala qaata anugu weliba waxaan leeyahay waddadii ay mareen reer afghanistan iyo nasrigii ay ku dambeeyeen oo ilaahay ow siiyey ayaa ififaalaheedu muuqda hongaaraynaa biidni illaahi tacaala waa guulaysanaynaa waa guulaysanaynaa ilaahayna waana guulaynayaa waddadii lagu guulaysan jirana cagtaan ku haynaa marka waxaan leeyahay dadka ishaacaadka iyo kutirikuteenta iyo maaragtay hadalka maalaayacnigaa wada ha ka waantoobaano yayna soo hunguriyeyn yay waxba nagu darsan waxba nagama dhexeeyaan dadka muslimiintana waxaan ku materaynaa magaca saruur leh sidaas aan u hadalnay ayaa beesha saruur qaadatay oy ku dabaal beeshay oo cuqaasheeda odayadeeda ciroolaheeda culummadeeda dhallinyarteeda sidaasaan qaadanay ciddii iimaanka aan walaal ku nahay sidaasaa naga go-aana ciddii haddii meel kale u shaqo tagtay ama cid kale ka mid noqotana ilaahay imahooda ku caqaabaan leenna waxaan nahay beesha saruur madarkacis ee joogta degmada jowle haddaan nahay beesha reer saruur madarkacis annaga ayaa isu yeernay shan iyo labaatan tuulo oo hoos timaada degmadaas waxaan isaga nimid wax alla wixii cadowa ee diinta islaamka kusoo duulayana iyo hallayska dhaho oo hallayska celiyo oo ay gaaladaas arrinta ay waddo ay ka mid yihiin annagu waxaan nahay dad nabad haysta aan colaad hayn aan cadow ku dheganayn cidna laga furjaayaa ma jirto wax aan kitaabka islaamkaan ku dhaqannaa dhibna nama hayo ninkii dhib noo keenana ama na soo aada ama laablakacaas ku yimaadna waxaan ballan ilaahay qaadaynaa inaannu iska celinno cid kastoo ay tahay waxaan joognaa annagu meel ammaana sida aada la socotaan rabshon oo dan maaha dhibnan oo dan maaha ruuxaanaan ku weynaynaa waxayna soo hindada iyo waxay noo yimaada annagaa garannay nin aan ka yeelayno munaafaq ku noqo diintii aada qaadato oo ku dhaaratay nimaan hortiisa kutub lama marinala ku baarta annagaa kitaabka doonannay ka been sheega oo haddee munaafiqiin noqdana yeeli mayno ha isku lugoynina ama gabgabeeya ama iska dayya haddii ay warkanaga maqli waayaan waxaad isu wadaan dhiigganyaga iyo dhiiggiinna xumaad isu wadaan way isku naf weyhiinaa ogaada waxaan nahay sidaba hore aada u maqasheen dad saruura annagu waxaan haysanaa maanta nabadgelyo ilaahay mahadiisa kitaabka ilaahayaanu ku dhaqmaynaa kuna dhaqannaa ma yeelayno waxa dhegaha noola kaga shubay yaa wax kalenala kula soo lugoyn dadkii ay la noqoto inay nagula soo lugo-aana way isku nafoyihiinaa maahane naxariis naga heli maayaan sidaas ogaada qoladiina soo damaacida nin kasta ha noqoto annagu nafta waa ku weynaynaa diinteydaan ku diriraynaa dalkaygaan ku diriraynaa digdignana la soo aadi maayo asalaana la kaba waayo in digdigna loo soo aado sida akhyaartuba sheegtay waxaan sheegaynaa diinta islaamka ninkii wada baan garab istaagaynaa ninkii diinta islaamka kasoo horjeedana waan kasoo horjeednaa waxaan diyaar u nahay diinta islaamka in aan ku dhaqanno difaacno maanta waxaan joognaa degmada jowle annagoo ka kooban waayeelka waxgaradka culamaa udiinka beesha saruur madarkacis ee degmadan jowle ku nool iyo hareeraheeda waxaan maanta isaga nimid tuulooyin shan iyo labaatan gaaraya ay ka mid tahay dhalwo ay ka mid tahay tuulo xaaji ay ka mid tahay dumaaye ay ka mid tahay ris ay ka mid tahay burbishaaro ay gubato ka mid tahay ayaan isaga nimid iyo kuwo kaloo aan fara badan intaas waxaan isaga nimid annaga ayaa waxaan ka fakirnay oon go-aansanay oon ogaanay masiirka iyo aayaha ummaddan haddii waayeelkii waxgaradkii u yaaliin ciddii waxgarataana in ilaahay la tala saarto laguna sugnaado wixii uu raalli ka yahay waxaan u baahannahay marka mowduuc kastoo laysugu yimaado ama shir laysugu yimaadaa ujeedduu leeyahay ujeeddadu waxay tahay si annaguna aan aayaheenna uga tashanno ayagana aan ugu nasteexayno hadday dad iimaan leeyihiin oo wax maqliya yihiin waxa weeye ayagaan maanta u damqanaynaa ayagaan u nasteexaynaynaa annagu mar hore aan tashannay go-aan hore aan gaarnay waxaan kitaabka alle inaan ku sugnaanno ayaa annaga go-aankeennu yahay waxaan garab siinaynaa ciddii u nusraynaysa oo kitaabka loo adeegaysa annagu ma arag wax dhiba iyo wax shidaa waxaan ku sugannahay barwaaqo nabadgelyo ayaan ku sugannahay laakiin markaad haysato barwaaqo ilaahayna waa lagu shukriyaa haddaan dhibku hayna dhibba ahee lama yidhaahdo waxaan leenahay dadkaas annaga nagu magac sheegta oo saruurka ka mida waxaana dad maantay ku xisaabtama qofku dunuubtii uu galo cidna waxa weye isagoo raalli ku ah ayaa wixii kitaabka alle loo fiiriya war kitaabku muxuu ka qabaa wuxuu qaataa isagoo qaanacsan buu ku qaataa xukunkaas ku dhacay sababtoo ah afar oday oo guri gashay sooma xugmin xeer qabiilo laguma xugmin kitaabka alle muxuu ka qabaa dunuubta qofkaanu galay baan ku sugannahay waa nimco ilaahayna siiyey waa wax ilaahay looga shukriyo iyadaas ciddii doonaysa marka inay naga carqaladayso oo ay tif nooga rido oo ay qalaaqal nagu rido dhulkaa nabadda ah ha dhowaato oo ha dheeraato waxaan go'aansannay oon isaga nimid inaan iska dhicinno ugana digno inaysan ku kalsoomin oysan ku lugo'in huuhaada beentaa oo baxaysa inay dhulkaa nabadda ah fidno geliyaan waxaan leenahay waantooba waxaan leenahay ha kulu go-ynin oo haysadhinina qola saruur layidhaha meeshan degan oo idinka horraysa idinkama horrayno idinkoo dastuur wata idinka soo horjeedna waxaan leenahay waantooba annagu go-aankan maanta isaga nimid wuxuu ahaa in aan kitaabka alle oo aan horey u qaadanay haddana sii xoojisanno idiinna sheegno inaanaan leexleexanayn mana labanlaamnin sidaa darteed haddaad niman nagu aftirsada tihiin ama darsaalka kitaabka alle naga dhexeeya aad tihiin waxaan doonaynaa inaan kitaabka alle ku aruurno intaas ayaan leenahay wasalaamu calaykum wxmatullahi wabarakaatu Aa, inaan xilligaan shirno waxaa nagu soo bilay wacyiga jira iyo huhaada beenta hobaxaysa oo gaalada iyo eh, kuwa la socda ay abaabulayaan oo idaacadihii aysan wax kale maanta ka shaqaynayn marka idaacadaas beenta ah oo aan jirin oo gaalada soo abaabushay oo dadka aan waxgaran lagu qaldayo ayaa inaan shirno nagu qasbay isuna kaanyo keenay go-aankanuna waa midka idin soo gudbina waana cad yahay insha allah waddanka iyagu waddan nabdeed waaye waddan colaadeed maaha tuuga male qashan male ee, waxaan rabnaa ninkeel ku heesaana wuxuu yidhi birta gaaliyo bambayada dhacay looga baqa waayo uu yidhi kitaabka ilaahay qalabka aan leenahaan ku difaacayna oo noo kaydsan Ee, ilaa nin geel ku heesaa bay yidhi birta gaaliyo bambayada dhacay looga baqa waayo oo geel difaacay annagu kitaabka ilaahay waayo waxaan difaacayna waxaan rabnaa wax alla waxaan qalab leenaha oo noo kaydsan inaan kitaabka ilaahay ku difaacno annaga iyo ninkiina lamida sidaasaan rabnaa ninkii u socdo oo isle ragaa kaa horeeyo wax kula qaada doono ogaaw nin oo nuga abtirsadow annagu waxaan doonaynaa nabad aan haysanaa ma rabno qashan iyo qurun ma rabno waxaan eh, wadanka iyaga nabad nabadaa ka jirta nin walba gurigiisa uga dacadu seexdaan lama dhaco looma soo galo wax lagama qaato kitaabka ilaahay ayaan ku taxana waxaan rabnaa dirsaalaha walaalkaa oo nagu meersan sidaas inaan isku ogaano kitaabka u wada difaacano u wada dirirno aanaan isagu dhicin ayakuna iyan noo soo dhexgelin dhexda iyanoo soo gelin
sida odayaashu u sheegeen saruur waxaan isaga nimid inta tuulo ka kooban degmadii jawle aan maanta isugu nimid oo inay nagu kutub kutubkayaga iyo diintayada farageliyaan iyo dalkayaga iyo dadkayaga ay ku dhaamaan gaalo iyo martaqaanaa aan ka horjeednaa nooma soo geli karaan dadka beenta loo sheegay difaaca ka soo horeeya ee nagu soo lugoyn waa ka hortegaynaa wadankayaga nabadaa ka jirta dad muslim ahaan nahay ee, dhib kama taagna wax nooga daraayana ma rabno waxaa idinka soo horeeya tala saruur oo midaysan waa iska difaacaynaa haddaad ku tashateen inaad ninka la yidhi annaga fidno inoo soo horseediin oo aad ku walaabtiin magacayaga waxaa idinka soo horeeya difaacii aan isaga difaaci jirnay adinkaan idinkala hortegaynaa iyo gaalada hanugu soo lugoynina beenta laydiin sheegaayo ka baxa hees fidmaynina adinka laftiina aan ku nabadgelayn warka aad sheegteen warka aad sheegteen meeshaad joogtiin waa laydinla joogaa ka baxaan idin leenahay intaas waa waano annagu annagaa tashannay shirkaas annaga afartan tuulo iyo degmadoon maanta ku qabannay aan ka koobannahay ka waantoomaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi inaan cadowgaas isaga mid noqono iskana difaacano diinteennana aan ku dhaqanno kuna noolaano kuna dhimanno cidii kasta oo hadda soo hanqal taagid oo isleheed adigu saruuraad ka dhalatana waxaan u sheegaynaa in ilaahay kitaabkiisa ka soo horjeeda wax uu noo yahay iyo waxaan u nahay wax nagala dhexeeya inaan midna la arag de ciddii hoos galay oo ku gambaayo iyo wax ka dhaadhicda uu leeyahay annaguna diinteenna iyo dalkeennaan leenahay waxaan leenahay haddii dad wax garanaya yihiin dib ha isugu laabteen steerinka ay wadaan ninka gadaal uga dhigan ha dareensadeen caqli ha ku dhaqmeen dalkooda iyo dadkooda diintoodina soo noqdeen soo islaameen waxaan naga go-annagu inaan noolaano annagoo xora oo diinta iyada xora oo ilaahay kitaabkiisa u xora inaan noolaano iyo inaan dhimanno annagoo muslima waxa ka dhexeeya naga dhaadhici maayaan intaasaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan ka mid ahay dhallinyarada beesha reer saruur madarkicis waxaan maanta qabanay shir ay isugu yimideen waxgaradka saruur meel kasta ay jiraan heer degmo iyo heer tuulo intaba waxaan shirkaas u cilaaminay oon u qabanay oon uga hadlaynaa waxyaabaha maalmahan soo yeerayay waxaan rabnaa ee hadda la socda nimankan gaalada waxa ay wadaan raalli kama ihin ciddii hadda la qaldaayo naguma soo tashato haddaan nahay dhallinyarada beesha reer saruur inaan annagu kitaabkeenna difaacayno nabad ku sugannahay dalkeenna uu nabad yahay nimcooyin badan oo ilaahayna siiyena aan ku sugannaha markaan ciddii annaga hadda waxaan fahansannaha nala fahansan garabay naga helay laakiin ciddii aan waxaan fahansannaha nala fahansaneen garab nagu arki mayso iyosan isku kaana soo lugoyn dadka deriska nala ah ee nagu hareeraysanna waxaan leeyahay sida beesha ay saruur madarkacis maanta ay u istaagtay inay ayaguna u istaagaan oo dadkooda ay u wacyigeliyaan ayaan ka rabnaa
etoobiyaan ma rabno maraykan deerihiisa ma rabno waxba ugama baahna ilaahay aanba isku kaani dirin laba dariiqan kala leenna oo isku dhoweyn halkaasay ku dhaaqeen halkaasaan ku dhaaqan iga u dhaadhici maayo aniga warqado oo wax ku soo qoray kitaabaan haystaa waxaan leeyahay ka soo qayb gala asaga ha noogu imaanina wax kale Een, haddaan nahay beesha saruur oo halkaan isugu timid waxaan isku raacsannahay kitaabka qur-aanka kariimka inaan garab siino inaan gaalada la dagaalanno ninkii isku daya inuu balaayo nagu soo hogaamiyana aan si xooga uga hortagno ma aaminsanin kana baqi ma doonno waan ka hortegaynaa ilaahay idankiis waana ka guulaysanaynaa ibaan laawaynaa warkiisa raaci mayno waxaan isku raacsannahay beesha saruur haddaan nahay inaan gaalada la dirirno iyo ninkii raacsan waxba isuma kaaga dhaamaan ha nala dhasho hadduu rabo ma rabno dhalashadiisa waxa weeye gaalow noo raacay nooma soo dhowaado nama soo galo ma doonayno ummadda deriskaana waxaan leenahay sidaasoo kale inaad u diidaan gaalo raacyada idinsoo gelaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeenna ayaan isla soo gaarnay dhowaan waxaa soo idlaaday shirkii golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya kaasoo looga hadlaya xaaladda waddanka uu marayo iyo jihaadka lagula jira saliibiyiinta iyo murtadiinta haddaba nabadoonnadii khudbadaha ka jeediya shirkaasi waxaa ka mid ahaa suldaanka guud ee beesha weeceysle suldaan daa'uud xasan aadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي يا مهاد إسكال إسكوكو كان يكينا مكان كان شرفت بدن إئات وقيمها بدن أنكو كتشانينا شرعي إلهي نسيي أمنيقه aan iskaga nimaaday meelaha kala fog ilaahay saan u mahad celinaynaa bacdallahi waxaan u mahad celinaynaa akhyaarta sharafta badan ee meeshaan fadhida ee salaadiinta leh ugaasyada leh nuqabadii guud leh hogaankii guud ee dhaqanka ee meesha fadhiya oo u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin guud ahaan gaar ahaan wilaayada gobashaan quruxda badan leh noo dhigtay ee runtii na maamuustay sida sharafta badane noo maamuustay muddada aan joognay meeshaan hadda aan joogno noo maamuus waa mahad celinaynaa waxaan leenahay marka shirka ujeeddada aan hadda iskugu nimaaday waxaa lagu qaatay lix iyo toban qodob baa lagu qoray oo odayaasha dhaqanka iyo hoggaanku ay ku qoreen iyo ugaasyada meesha fadhiya lixda iyo tobankaas qodob waxaa ku jirtay bayaanka laga soo saaro odayaashu ay soo saareen iyo nuqabadu iyo salaadiintu ay soo saareen waxaa ku cad inay ayidaad ay ku ayidayaan shirkii ka horreeyey shirka ee culummada soomaaliyeed ay fadwada ku soo saareen waan aqbalnay haddaan nahay odayaasha guud waan aqbalnay fadwadaas culummada ay soo saareen insha allah waana hirgeli doonaa haddaan ku laabanno deegaanadii aan ka nimaaday meesha waxaan ayidaynaa haddana si gaara usii ayidaynaa bayaankii ou akhriyey gudoomiyaha nuqabada bayaankii uu soo saaro odayaasha ay soo saareenna waan ayidaynaa jasaakumullahu khayran baan leenahay culummadii iyo akhyaartii bayaanaadkaas soo saartay waan qaadanay ummaddii aan mas-uulka ka ahayna waan u celi doonaa insha allah waxaan leenahay marka cadow baa ku soo duulay dalkayna diintayna iyo dadnimadayna ay hogaaminayaan niman calooshood u shaqaystayaal ay riddo ah ee gaalada sandareertay yar ka soo qaatay waxaan leenahay marka horena waan u sheegnay haddana waxaan leenahay diidna hadalkiina baan leenahay ma ogolaanayno deegaanadii aan hadda ka nimaadana abaabulka dadkii ka hortegi lahay way diyaarsanaayeen waa la diyaarsanaa hadda ugaaskii iga horreeye waatuu sheegayey intaasna waxaa lagu sugayey nimanka sheeganaya abgaal ismaaciil inay yihiinoo riddada ah oo cadalo isku aruursanaya nimankaas meesha isku aruursanaya horena waan ugu sheegnay ha ka waantoobaano haddii ka waantoobi diidaanna fariintii qaybtii koobeeday ku arkeenba wixii ku dhaca cali guduud way ka warqabaan laba kalena wuu sii dhimantaha weli laba kalena wuu sii dhimanta ummadda muslimiinta ah runtii shirkaanu aad buu noo farax gelinaya walaal inaan leenahay uu na tusaya sababtoo ah qabaa'ishii soomaaliyeed iyadoona hal ka maqnayn hogaamadoodiiyaa meeshaan fadhiya waxaan iska kaashanaynaana waxa weeye diintii ilaahay say ku kor noqon lahayd aan iska kaashanaynaa waxaan iska kaashanaynaa cadowgaa nugu soo duulay saan garab iskaaga sii lahayd intaanu marka haddayba isla kacdo oo qabaa'ila tii naga soo gelaya nimankan waxaan leenaha marka ha ku halaagsaminina ha ku halaagsaminina waa ajaran tihiinaya ha ku halaagsaminina meesha dadka jooga oo la leeyahay heer hebel baan nahay oo waxuu ahaa waxaan nahay abgaal ismaanaan nahay nimanka abgaal ismaan oo meesha jooga waan naqaanaa waa nimankii ku jiri nimankii riddadaa ku jira wey waxaan leenahay ka jooga nimanka dhallinyarada hay marin habaabiyeenna waxaan leenahay ka soo laabta maanta fursad baa haysiin odayaashiinnii iyo akhyaartiinnii baa meeshaan idin joogta idinka soo horraysa ka soo taga cadowgaas ilaahay ha ku dhimanina gaalnimada waxaan leenahay marka ninka la yidhaahdo xasan oo beesha ka dhashay laakiin aanan u danaynin oo hadda ka horna aan aragnay oo ilaahay diinkiisii iibsaday fariinta aanu dirayna waxa weeye xasanow ummadda xasanow ummadda hadda ka hor baad baabi'isay hownaq baan leenahay wax danahood u haysa ma jirto tolkaagii ha ku iibsan waxuu ahay lacag aad gaala ka qaadato waxaad cuntay waxuu ahay saa rabta iskaaga iskaaga shaqayso laakiin inuu tolkii ou ku shubo tolkii waa ka soo horjeesta aag buu ku leeyahay beesha uu abgaal khaasatan beesha wacaysle waa u diyaarsan yihiin in sha allah waana ka guulaysanaynaa waa ka guulaysanaynaa waana sugaynaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى